waa caweyska washington sahre ciilanuur ayaa inoo haysa
barnaamijkeena caweyska washington ee toddobaadkan qodobada aan idinku hayo waxaa ka mid a adoomood kabagaaga mid hadhuura ismooday ma ka maagtay digaagad hadba meelka duskaaga ma dhagaysata quuqda buuq markay tidhahdo mid hadhuuraatama ku cunaysa digaagadiiye waxaa kaloo aad maqli doontaan xubin ka hadlaysa masayrka amaba hinaasaha sheekadii taxanaha ahayd ee adeegto iyo weliba anigu halkii galdogood galdogood heesaha kama soo tiirsheen habeenima kama gabeen
qodobadaasi dhammaan waxaad kaga bogan doontaan caawa iyo caweyska aan ku bilaabo ee tixal hays noqotay oo laga reebay allaha u naxariistay cabdilaahi maxamuud duse oo ahaa halabuure suugaan kala duwan oo maad iyo murtiba isugu jirtay lahaa abwaanku wuxuu tixdan ku sifeeyey sida ay nabadgelyadu u macaan tahay balse sawir ahaan wuxuu u dhigay inuu ismooday hal xabbo oo hadhuura amaba masaga ah oo uu mar kasta ka taxadirayo inay cunaan digaagga iyo shimbiruhu waxaa haddaba tixdaasi inoo haya islamarkaana jawaabka bixiyey abwaan mubaarek qooru baxay oo ku nool dalka sweden waxa uu aaminsanaa inuu yahay xabad hadhuur ah wuxuu iska ilaalin jiray markaa shimbiraha iyo digaaga iyo wixii dee baalle iyo mugdigana wuu socon jiray markaa sigaasna suugaan buu ku cabiri jiray markaa wuxuu odhan jiray adoomood kabaqaaga mid hadhuura ismooday ma ka maagtay digaagad hadba meelka duskaaga iyo luuqmaridaada maqsima isku xidhkaaga ma dhagaysata quuqda buuq markay tidhahdo mid hadhuuraatama ku cunaysa digaagadiiye ayuu odhan jiray markaa markaa dadku wayna yaabi jireen dee dabadeedna anigoo isle niman kale aan saaxiib ahayn la hadlaya baan kusoo halqabso isigii anigoo isle u jawaab berigii dambe igu odhan doonaa isaga waa uu gartay ninkaasi dabad waxaan ku idhi kuya maansadiisii murtida iyo sarbeebtii suugaanta muulka ah duse meel fog ka hillaac dadkuna isku maandhaaf nin ku sheegiyi maadays nin u qaaday maag ruux iyo xaal muddaahan oo nina yidhi martiisiiy waa meertadiisii uu miyiga kicin jiray mooskana duqayn jiray anna miiladaydii markii aan macnihii guud maskaxdii la kaashaday sibay iigu muuqdeen ka mug weyn digaag iyo mid hadhuura sheekadu waxay muujinaysaa inay nabadu mudan tahay ama ay macaan tahay oonay cidi ka maarmin
waa tahay dhegaystayaal caweyska washington ayaynu ku guda jirnaaye masayr ama hinaase marka la soo qaado malaha dumarkaa u badan inkastoon ragguba shida yarayn gabadh soomaaliyeed oo magaceeda ku soo gaabisay khadra ayaa fariin qoraala u soo dirtay barnaamijka caweyska washington waxaana khadra ku soo qortay sheeko aad u xiiso badan oo iyada soo martay waxaana sheegtay in xilli ka mida nolosheeda oo aan sidaasi u fogayn uu hinaase amaba masayr uu madax maray oo ay soo gaadhay heer sida ay sheegtay ay la colowday dhammaan codadka ragga iyo kuwa dumarka kaleba waxay tiri khadri xilligaasi gabadhii aan codkeeda maqlo waxaan moodi jiray tii ninkaygu guursaday amaba minyaradii haddaba maadaama oo ay gabadha khadraa magaceeda ku soo gaabisay ay naga cudur daaratay inaannu codkeeda duubno halkaasi ayaannu sheekadaasi kaga baxaynaa balse khadraa iyo dhammaan haweenka xaaladaasi oo kale ku jiraba waxaa jawaab u haya abwaan cabdiraxmaan jaamac oo isagu tiriyey tixuu kaga hadlaya masayrka waxaanu abwaan cabdiraxmaan haweenka reerka hore u sii joogay uu sheegayaa in mar walba ay iyagu mudnaanta leeyihiin inkastoo mahmahayo dhowra iyo kelmado horena ay soomaali ugu xaaglisay dhinaca miyarooyinka balan idiin kala baxo maansadii hinaasaha iyo cabdiraxmaan jaamac ma masayrtay gacalee anaa kuu markhaantiye ma waxaa lagaa soo martiyey minankii reerkaaga mariinkiiyo hugaagii miyaa gabar mataanaysay ma muraayadii caashaqa yarahee maarowday ma wixii adigu aad rabtaa odaygii maan dhaafay wuxuu maanku kuu diidayo muuqdayaa jiree ninyarada haween waan ogahay inay kumaan dhaaftay ninyarada haween waan ogahay inay macaan goyso oo ay mataanaha isqaba midhata raaskooda ninyarada haween waan ogahay inay musaygaaga maalmo ay la haasowday oo meher labaad keentay ninyarada haween waan ogahay waxaad ku maagayso aan mahadin ee bahay waa isku keen maray midigtaada waataan fadhiyey maalin iyo leylba waataan mataanaha ahayn meel ku wada noole maantana sidaan kuu jeclahay waa macaan tahay meeshaad ku taalliyo wadnuhu waa makaan qure marinada haldowlaha ayaad meel ku leedahay mabiskooda ruuxaan arkayn adiga muuqaaga ma ninaad macaan iyo qaraar dhiigga kala miirtay wixii uu naf iyo maal hayana midigta kaa saaray manfaciininimo kaad mar hore muruuq ka soo siisay oo maanta odayaa rabtaa waaba meel marane mar haddii lagaa soo martiyey ninaad ku meel gaartay nafta maanta kula qaybsataa waa maskiin dumare meel laga caraaday haddeer weli maraysaaye adigaa muftaaxii hayoo nolosha maareeya adigaa miyeyntii ah oo reerka maamulee adigaan lagaa maarmi karin meel la joogade marwanimadu waa waxaan haddeer kuu maslaxayaa
waa hagaag dhegaystayaal cawaysin wanaagsan baanu idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkai cawayska washington waxaa inoo soo socotaa qaybtii halabuurka iyo heesaaga balse aynu xoogaa ka maqalla sheekadii taxanaha ahayd ee adeegto oo intiinni toddobaadkii hore la socotay a maqasheen in maryan la kufsaday ninkii guriga lahaana ay hooyadii canaan dusha uga tuurtay iyada oo ka xun waxa uu sameeyey kuna dirqiyaysa inuu wax ka qabto dhibaatada uu soo gaadhsiiyey gabadha yar ee gurigiisa joogta waa kan xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo halkii inooga sii ambaqaada aad intuu u fakeray buu madaxa u ruxay hadalkii hooyadiis isagoon jawaab cadsiinna inta istaagay buu wuxuu u dhaqaaqay xaggii maryan oo ka sidii meesheedii luqmalaabnayd maryan iyadoon wax daymo ah siin bay fahamtay qofka la hadlaya xanaaq iyo ciil baa oogadeedii isku meel ka kala heli waayey maryan maxaa dhacay ood iila hadli la'dahay haddii wax xanuun ahay ku hayaan ina kici aan cisbitaalku geeye maryan oo aad u xanuunsanaysay inkastoy qarsanaysay baa ugu dambaystii go'aansatay kadib markay aragtay inaan loo dhaamin inay cisbitalka aado maryan oo ilma ka tifqayso madaxana hoos u hogaaminaysa baa isi saro taagtay inay cisbitaalka aadaysana muujisay isagiina arag inay socoto waxba lama daahine horaal loo sii baxay cabbaar markii la sii socday ayaa isagii oo yaro ka tillaaba horraynayay iyada maadaama ay dhaawacnayd oo socodkuba aad u dhibayay inta soo yaro gaabshay yidhi maryan waxay ila tahay hadda kale xishoon maynee bal ii waran waxna ha iga qarin mise sidaa ma aha iyadoo aan sinaba u jeclayn inay jawaab siiso bay haddana duruufta haysaa ku qasbaysay inay la hadasho maxaa yeelay aad iyo aad bay gacan ugu baahnayd meelay cuskatana looma jeedin iyadoo hadalkii ka soo bixi la'yahay bay si murugiya niyad jabid ku jirto waxay u tiri waxay ahaan lahaydba waa dani kaa adage sidaa adigu jeceshahay inooga dhig hadalkii baa si lama filaana u xirmay maxaa yeelay si loo wadwadaan meesha ool nasiib wanaag waxaa loo tegay takhtar aqoon u leh cilmiga jinookalajiyada toos ayaa takhtarkii u baaray taasoo uu ogaaday inay aad u dhaawacan tahay hurgun culisina u dheeryahay isagu dibadduu uga haray markii iyada la eegayey aad wuxuu u dherarsanayey waxa soo yeeri doona cabbaar markii takhtarkii maqnaa buu mar dambe isagoo madaxa haysta fuu soo yidhi hadalna ka bilaabay oday haye maxaad sidan u yeeshay isagii ma garan ujeeddada takhtarka inkastuu si u qaatay aad buu u walaacay oo hoos inta ka naxay is yidhi bele kula tagtay wixii dhacay bay u sheegtay bal inaan anigu waa lahay maxaan u soo kaxaystay isagoo afka marmaroojinaya baqdinna wejiga ka saaran tahay buu yidhi haye takhtar bal hadda wixii dhacay daayo waad arkaysaaye sidee adigu wax yeeshay sowma aadan daweyn haddaba sidii wax u suurtoobayaan adigaa takhtar oo garasho u lehe iigu dadaal qofta guri baa iga cidlo ahe maye wax kale ma ahee qofta bir baa lala dhacay dhaawac xun baana gaaray waxaan filayaa taasi waa dembi sidaad adba garasho ugu leedahay marka anigu waan daaweynayaa mar horeana la seexshay oo mudday cisbitaalka ku jiraysaa dawana qaadan doontaa waa lama huraan sidaan anigu u arko in qofkii dembigan galay la soo xiro maxkamadna la saaro maxaa yeelay qofkaasi waa gacanku dhiigle nimbaaskii maryan soo bi'iyey ee meesha taagnaa magaciisu waa cabdiye ayay ku wansexday mar unbuu inta soo booday oo takhtarkii gacanta qabsaday dhan ula sii dhaqaaqay isagoo afka ku sii dhoweynaya wuxuu ku yidhi takhtar imaqal anigaa dembigaad sheegaysid galayo qoftan ku xadgudbay marka hadda iyo dan anoo si gaara kuugu dan sheeganaya aan afgaradna ilowsiisnayn ayaan ku leeyahay arrintan iga tiiri in ilaahay ku asturo runtii intay isidato bay ihehaabinaysaa mar waan ceebaysnahay mar dembi baan ku jiraa mar kalena reer dhisan baa inta iga dumo aan dib dambe iigu dhismi doonin arrini waa sidaa lacag shan kuna iga qaado hadday kugu yar tahayna ii sheeg aniga dhibaatadaa lacagta igaga weyne takhtarkii baa hoos eegay wuxuu ka walaacay siduu wax yeeli lahaa arag in meesha dhibaato madaxyo badani tuxtuuxaashinayso lacagta waa u jeedaa aadminimada sidoo kale dib dambe wixii dhici karayana wuu malmalaynayaa
waa tahay toddobaadka dambe ayaynu eegi doonaa bal dhakhtarkaasi inuu qaato gorgortankaasi loo soo jeediyey iyo sida uu xaal mastuurkaasi ku dhammaado haatanna qaybta dambe ee barnaamijka waxaa marti noogu ah abwaan hurufo cali qaylo oo ku sugan dalka sweden abwaan kusoo dhowow barnaamijka caweyska washington waa macsantihiin marka hore waa dhowahay abwaan hurfe ee dadka waxay isweydiinayaan magaca hurfe ma magaciisi dhabtahay markuu dhashay loo bixiyeyba mise waa magac naanayso oo deetna u hirgalay haa walaale magacaani waxa weeye horta macnihiisu waa madoobe waa hure huruuse magacyada noocaasi waa isku mid madowga ayaa la kala saaraa marka hurfe waa huruuse oo kale waa naynaas xoog ii qabsatay oo laygu bartay magacayga caadiga ahna dad yar baa ii yaqaana maxamuud cali xuseen baana la ii yidhaahdaa maxamuud cali xuseen haatan waxaad noqotay hurfe cali qaylo oo aad caan ku tahay qaylo lafteedu waa naanayso maaha magaca aa laftigeedu waa naynaas
waa tahay abwan hurfe bal iiga waran qaybta aad adigu kaga jirta kaalinta suugaanta ma qaybta gabayada ma geeraarada ma heesaha tirintooda mise intaba waad isku dartaa ani waa maadsan tahay anigu horta kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo sideedii aniga oo nin yar ah ayaan waxaan ahaa ubaxa degmada yaakshiid guddoomiye u ahaa ama waxaan u ahaa mu'alif waxaanan u ahaa ridmada ayaan u tumi jiray boongaha fanaaniinta kooxaha qaranku waxa laba ilood ayay dadka ka qaadan jireen heesaha hirgalay iyo ubaxyada waa tahay marka ubaxa ma iskuullada lahaan jiray mise ubaxa qeybna iskuullada waa looga qayb geli jiray laakiin sida tooska ah degmooyinka ubaxa aada u isticmaali jiray qalabkii muusigana degmada u dhigi jiray iskuul iskuulna waa loo sugu tartami jiray laakiin tan xooga ah oo la kala qaadan jiray waa ubaxa degmooyinka anigu marka aniga oo dugsi dhexe markaa dhiganaya ayaan ubaxa degmada yaakshiid ahaa waa nala kala qaatay kooxaha qarankaa na qaybsaday intixaan baa nala ka qaadqaaday anigu waxa ay qaadatay kooxda la oran jiray halgan marka aniga kooxda halgan baa ka mid noqday marka badanaa horta waxaa laygu jeclaa tilitaanka ayaa laygu jeclaa oo oday cabdille cabdille cabdi maxamuud iyaa wax laisla jiri jiray habar isdhexe iyo kaleeye iyo sareeye iyo dadkaasaa wax isla jiri jiro aniga horta jilida aada mashquul ugu ahaa laakiini heesaha sameeyey way jireene laakiin t v-ga oo aan weli laga duubin ayaa oo heesaha t v-gu markii ugu cusbaa dowladdu burburaysay iyadoo dhowr fadhaan laga qabtay oo dhowr heesood la qabtay wixii dibadda lagu soo qabto khartuumaya mooyaane ayaa t v-gii dowladdu iska burbureen marka waxaa ka mid ahayd hees la oran jiray wax soo saarka ka hadlaysay markaan halgan oo idiintii la duugaa wax ku ool inay tahay ummad yahay ogow hees la yidhaahdo oo beeraha ka hadlaysay waa tahay dabcan hadda ayaad haddana boodhka ka tuntay hal abuurnimadaadii heese badan baa taxday oo aad samaysay oo haatan la qaado weliba dhallinyartu ay intooda badan ay aada u jeceshahay kuwii u dambeeyey aynu soo qaadano hees cusub oo ay qaadayaan labada fanaan ee farxiyo fiska iyo ilka case bal heestaasi kabo koobka caashiqa heestaas waxa weeye labada labadaba waxa weeyaan hooriskoodu waa kabo oo hoo ii kabo kabo a kabaysanee koobkii caashiqa kabo kabo malabkii shinnida macnaha horta heestaan xagga jacaylka ayaa mar igu soo dhacday in ay maaragtay laba qof oo aad isu jecel weliba uu yahay mid xurmaysan oo sidii dhaqankii soomaalida iyo sharaftiina ka muuqato macnaha jacayl sax ah oo dad macquula ah baan arkay mar- marka heesta tani waa jacayl caadi ah laakiin abwan eh, maadaama ood aada ula dhacday jacaylkooda oo aad ku qiimaysayba inay jacayl runi uu jiro meesha dee kabadu miyaana ku yarayn miyaad qurquriyaba tiraahdid
maskaxdoo laysku darsadaa sii fiicane intaasna adaa igu kabay
waatay abwan eh, waa mahadsan tahay marka bal heestaasaynu cabaar aynu dhegaysan doonaa sidii kaymaha dhulku ku horeen kara daru birto mirihii ka baxay ubaxu karaa noocyaha egmada kugu sii haya kalgacalku daawada kurbadu haynaga hadheen nafteenna aan kaafine allow kasbanaaro kukulana raasqabo kurbadu haynaga hadhee nafteenna aan kaafine allow kasbanaaro kukulana raasqabo kabo oo ii kabo canaha rama dhalay kabo kabo fiskaay kabo kabo malabkii shinnida kabo oo ii kabo canaha rama dhalay kabo kabo fiskaay kabo kabo malabkii shinnida
hore loo sheegayo kunbay gabar shawrisa kubay kala aqal gasha hortood ragga sharafta badan adaankaa la soo baxo aniga kaliga ku jecel kalgacal laba kala hesha nolosha isla kaashati kalsoonina ilaabo gashiyow laabtanaysa kalgacalaba kala hesha nolosha isla kaashati kalsoonina ilaha abuur gashiyow laabtanaysa kabo hooy kabo koobkii caashaqa kabo kabo aan ka baysane kabo qaysow kabo kabo hooy kabo qoobkii caashaqa kabo kabo aan ka baysane kabo qaysow kabo
intaa haddaynu markaa heestaa kaga nimaadno faxiyo fiska iyo ay qays qaadayaan ilka case ee bal dhinacii heesahaynu weli hore ugu soconayna waxaa jirta hees kale oo een, adigu aad hal abuurtay oo ay qaadaan kaltuumbacado iyo mustafa dafle heesta waxaa la yidhahdaa adiga taasaa ugu qosol badan naftayda unbaa adiga i kaa soo aadisay biyaan caashaba karaa jeeraan araggaaga helo sidee ku timid iyaduna taasi waxay ku timid gabadha anaa ka jawaab siiyey horta wiil aan saaxiib nin aan saaxiib nahay ee aanu markaas wada joognay labadii kun iyo iyo iyo shantii meelahaasa waxaan wada joognay garoowe Haye.
marka ninkaan habeen kasta fiidkiibaa waxaan ku soo maraa barxadda garoowe magaalada garoowe barxaddeeda aha biibita ka mid ah barxaddeeda ayuu kursi dhigtaa hal jaho ayuuna u jeensadaa halkaasuu kafeegiisa iyo cuntadiisa iyo alaabtiisa ku cunaa habeenkaasoo dhan buu meeshaa u jeedaa habeen habeenada ka mid ahaa la ag fadhiistay waa la sheekaystay dhiyow mixnad baa jirta ugu yidhi war maxaa jira meesha uu u jeedo meherad ka soo jeeda oo leyr weyn leh baa waxay ka shaqaynaysaa gabar qurux badan gabadhaasu baa jeclahay buu yidhi ilaa halkaasuu ka fiirsadaayo iska daawadaayo markuu hurdoodoo daalo dabayshu ka dharituu tagaa waa taa jacaylka dhibaatada intaa la ego dhinka kale habeen ilaahay keenay meeshaa kutiina u fariisisay baa horta markaa ka tegay anoo hoteel u socda hoteel roorshe iyo barxadda dhexdoodaan heestaa ku sameeyey waa taa habeenkii dhexe maxaan koojiifa u kacaa danaartoo idil maxaan dhankaaga dhankaaga dhankaaga u eegaya dhankaaga dhankaaga dhankaaga u eegaya inaanu mudku galo
intaa haddaynu markaa heestaasi kaga nimaadno ee kaltuun bacdo iyo mustafa dafle waxaa jirta hees kale oo iyadana ladhaa goldogob heesta goldogob adigaa sameeyey soo maaha haa haa xuseen shiraa ayaa ficil qaaday heestaas walaalow waxay gacalay waxay ahayd taasi waa xaafadii iyo gacalashadaydii weeye waa tahay cabdisababa aan ibaa jiray oo waxaan u ibaa jiray si macnaha sharciga aan u helo yurub oo eh, safaarada sweden iyo waxbaa soo aadi jiray marka anoo muddo sacda- socdaal ku maqnaay oo etoobiya joogay baan ayaantii dambe baan jidka jidka jidcadaha ah oo xashin iyo qalloocan iyo halkaasaan ka soo dhacay anoo raba inaan gaalka iyo guudka uga imaado waa tahay marka meel galdogob ka xigta dhinaca etoobiya oo wadan qurac badan oo qurac badan oo ay ah oo kayn ah ayaa baabuurkii nooga tabay habeen fiidkii waa tahay gacalisadiiba ay soo wacday oo haddee islaan muddo laga socdhaal maqnaa weeye ee waxaa hadalkeeda ka dhadhadhabahaya sidaan ahay iyo sidaan u jecjeclahay iyo inaysan kaba warqabinba adigii ku canaananaysa kuleedahay oo oo lacagad adigii qabato.
iska maqmaqnaa iyo maxaa etoobiya u fadhiday iyo cabal iyo waxbaa ka gargaranaysaa ma ogtahay waa tahay markay telefoonka saa u dhigtayba duruuftiina waa ku jirtaayo hawluhu kala baaxsanaa hareeruhu kala fogaa hortayduna durugsanaa hamigii iyo damaca igu jira baddii hindiyaba ka badan jacaylkaagaan hayaa xasuustaan ku hamiyaa sidaan hay xiid habeen hurdaba waaniga ka tegey habboonay gaclisoy haddaan ku halmaami karo anigu hawdkii galdagob heesaha kama soo tirsheen habeennimo kama gabyeen waa markaas oo dadkii gaariga waa agjiifaan aniguna meel ayahaan fadhiyaa keligayaho xataa basaska iyo abeesooyinka kama warqabo waa qasbaan tahay guud ahaana barnaamijka hawluu cawska Washington kala waa naga baabsanaa intaa hareeruu kala fogaa horteedoo durugsanaa hawluu kala baabsanaa hareeruu kala fogaa horteedoo durugsanaa hamigaya damacaygu jira badiidiyaba ka badan jacaylkaagaan haya xusuustaan ku hamiya maburoor maburoor maburoor maburoor mahuro inaan kugu fakarin
waa tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay abwaan hure Hurfe, Hurfe.
cali qaylo aadinkuna aad iyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin xusuustiina iyo sidaad ii soo xiriiriseen iyo sidaad ii garteen haddaan ku hilmaami karo sidaan ahayd habeen hordaba waaniga ka tegay habboonay gacanson haddaan ku hilmaami karo anigu habkii galdogood galdogood heesaha kama soo tirsheen habeenima kama gabeen anigu habkii galdogood galdogood heesaha kama soo tirsheen habeennima kama gabeen
heestaasi caweyska washington ayay gabagabo u ahayd saaraha ciila nuur ayaa nala socodsiinaysay